bismi illah alxamdulilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi sala allahu alayh wasalam assalaamu calaykum waraxmat ullahi tacaala wbarakaatu waa tasjiilaat alxuseyn alislaamiya madubista cajalada diinta alxuseyni halkanna waxaanu idinku soo gudbinaynaa kitaabkan cinwaankiisu yahay aqmaarun mudi'a sharxu alqawaacid alfiqhiya waxaana soo jeedinaya sheekh moxamed sheekh cumar dirir nusqada asalka ah ee kitaabkan waxaa iska leh alxuseyni idina kuma tasarufi karto idan la-aan wixii faahfaahina intaa ka badan waxaad nagala soo xidhi kartaan konton iyo laba afartan labaatan hargeysa
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كتابك أن بلابي دونه magaciisu waxa weeye alaqmaar almudi'a sharxu alqawaacid alfiqiya oo ninkaas markaa la yidhaahdo ibraahim ibnu maxamed ibnu alqaasim alahdal ayaa soo gaabiyey waxaanu ka soo gaabiyey kitaabkii alashbaah wanadaa'ir ee uu lahaa suyuuti ee fannigan qawaacid alqawaacid alfiqiya la yidhaahdo ka hadlayay ayuu ka soo gaabiyey iyada oo shaarixa laftiisuna oo markaa mawduucan un isaguna waxaan leeyahay kitaabkaasun inta badan wax ka soo qaadan doono markaa aada buu usoo ururiyey tafriicaadkii badnaa ee fiqiga ahaana isagana waa ka soo gaabsaday bismi illaahi araxmaan araxiim waxaa haddaba jira fanni kasta oo la bilaabayo waxaa lagama maarmaana inuu qofku ogaado mabaadida casharada ah ee fannigaasi uu leeyahy sidii ninkaa shaacirka ah gabyeye uu lahaa ee ku ururiyay markaas mawduuca isaga ah shicirka ina mabaadi kuli fannin cashara alxaddu waalmawduucu uma ahamara wa fadluhu wa nisbatuhu waalwaadicu walismu listimdaadi xukmu shaaricu masaa'ilun waalbacdu bilbacdi iktafaa waman dara aljamiica xaaza sharafa fanni waliba waxa uu leeyahay buu yidhi mabaadi ulcashara oo markaa iftiiminaysa fannigaa iyo waxa looga jeedo ka u horreeya waxa weeye alxad tacriifka fannigaasi uu leeyahay inaad ogaato alxaddu waalmawduuc iyo mawduuca oo meesha uu ka hadlaya ah hamarada waa inaad ogaato isagana uma hamara faa'iidada fannigaa laga helaya barashadiisa ka soo baxaysa inuu isaguna ogaado weeyaan alxaddu walmawduucu uma hamara wa fadluh fadliga uu leeyahayna waa inuu ogaado iyo qiimaha uu leeyahay ee inuu aham yahay inuu muhim yahay inuu ogaadaa waa laga maarmaan nisbadiisana iyaduna waa arrin muhiima lisaa'ir alculuum marka culuumta kale loo eego halkeebuu taagan yahay waadica fannigaa isagana inuu qofku ogaado walism ismiga laftiisa magaca qudhiisana fannigaasi uu leeyahay isagana inuu ogaado xukmu shaaric shaaricu waxa uu ka qabo ma sunnaa fannigaa barashadiisu mise waa waajib masaa'il waalbacdu bilbacdi iktafaa funuunta culimada haddaba qaarkood mabaadi ulcashara oo kuwa aynu sheegnaya way ka soo gaabsadaan oo xoogaabay ku gaabsadaan dhowr ka mid a ayay ku gaabsadaan waman dara aljamiica xaaza sharaf laakiin qofka wada ogaada mabaadidaa tobanka ah sharaf buu koobaya haddaba waxaad ogaatay fanni waliba inuu leeyahay mabaadida iyo maqaasid almabaadi alcashara oo la wada sheego ama barhkood la sheego iyo maqaasid labadaasuu leeyahay bal intaynaan haddaba maqaasida gaadhin waxa aynu ka hadli doonaa xoogaa yar ka sheegi doonaa in shaa allahu mabaadi qawaacid alfiqh marka hore haddii aynu u gudubno sidii aynu horaba u xusnay tacriifka tacriifka oo ah miftaaxa shayga aada gelayso inaad ogaato waxa uu yahay qaacido horta waxaa la yidhaahdaa asaasulbinaa oo gidaarkaa imika salka halka uu dhulka kaga hayo ayaa la yidhaahdaa qaacida waid yarfacu ibraahiimu alqawaacida min albeyti wa ismaaciil markii ay kor yeelayeen dhiskaa iyagii oo seeska ka bilaabaya labadaa nebi waata allaahu bunyaanahum min alqawaacid dhiskoodii ilaahay waxa uu kaga yimi xaggaa hoose asaaska waxaa kaloo lagu tilmaamaa qaacido waxaa kaloo la yidhaahdaa ruuxa dumarka ah allatii qacadat can alxayd waazawaaj ruuxa dhalmadayska ah ee guurna markaa aan isu diyaarinayn sidoo kale xaydkiina uu ka go-ay ee ciisadayska ah taana waa la yidhaahdaa sidaa awgeed baa markaa aayadda ilaahay uu ku uhi walqawaacidu min annisaa allaati laa yarjuuna nikaaxa walqawaacidu min annisaa dumarka fadhiistay ee guur ka fadhiistay ama aan caado lahayn waxaa kaloo lagu tilmaamaa daabit oo macna daabit ayaa marmarka qaar qaacidada loo isticmaalaa shay wax kooba un kan aynu markaa gelayno ama aynu u jeednabayuu ahaanine mawduuc kaleba ha ahaaba iyadoo daabitkaasi uu yahay alamru alkuliy alladii yantabiqu calaa jusiyaati arrin markaa la sheegay oo waxyaabo kala tagsan oo isku mid ah ku rumoobaya masalan sidaa ay tusaale ahaan waxay usoo qaataan qolada fannigani daabitkaa marka ay ka hadlayaan kelmaddaas odhanaysa kullu aduunin waluud wa kullu samuuqin bayuud shay kastoo aduunahoo dhegad soo muuqda leh oo dhegihiisan la arkayo waxa uu noqon doonaa mid waluuda oo ilmo dhala shaygaa samuuqaa markaa dhegihiisu ay qarsoon yihiinna waxa weeye mid bayuud oo xambu isaguna dhalaa waa daabit macnaha ay xagga luqa ahaaneed ku leedahay qaacidadu waxa uu noqonayaa kuwayaalaha aynu tilmaanay haddii aynu markaa usoo gudubno macnaha fi listilaax qaacida marka la tilmaamayo fanniganna dhexdiisa la tilmaamayo waxaa ka horeeya horta khilaaf ay culimmadu leeyihiin oo qoloba siba u tacriifinaysaa oo waxa ay leeyihiin hal ilqaacidatu kuliyatun aw agtariya qaacido marka la idhaahdo waxa lagu sheegayo ee lagu ururiyey waxba ka bixi maayaan miya oo waa kuliya mise waxa ay tahay agtariya oo waxyaabaha qaarkoodba ka baxaya dabeed iyadoo khilaafkaasi uu jiray laba tacriif ka bixiyeen qaarkood waxa ay leeyihiin waxa ay tahay kuliya oo amar kulli ah weeye qaacidadaas sidaa awgeed waxay leeyihin amrun kuliyun yantabiqu calayhi juziyaatuhu juziyaatun kahiira tufhamu axkaamuha minhu waa arrin kulliya oo wax guud sheegaya gobollo kala tagtagsanna ururinaya waxyaabahaasoo dhammina ay soo gelayaan oo laga fahmayo juziyaadkaas siday inoo iman doonta axkaamta ah ee ama furuucda ku jirta qaacidada dhammaan qaacidadaasaa laga wada fahmaya qolada kale waxay ku tacriifinayaan xukmun aglabiyun aw akariyun yantabiqu calaa mucdami jusiyaati litucrafa axkaamuha min waa arrin markaas aglabiyahum ee kulli ma aha oo wax fara badan unbuu sheegayaa markaa jusiyaat lagu ururiyey ayuunbaa ku rumoobaya axkaamtiisana laga ogaanayo waa tacriifka qaacidada weeye xagga istilaaxa marka la eego waxa haddaba iyaduna xusid mudan maxay kale yihiin fannigan iminka aynu halkan ka bilaabayno iyo fanniga la yidhaahdo usuululfiqi ilaan labadiiba fiqi baa ku wada jira ama ay u adeegaya oo usuululfiqina waxaa ku jira dee fiqi qawaacidulfiqi isagana waa sidoo kale maadaama labadiiba ay u wada shaqaynayaan fiqigii maxaa lagu kala garanaya arrinka u weyne lagu kala garanaya ashyaa dhowra ayay sheegeen waxa uuse yahay alqawaacid alusuuliya kuliya laa mustathnaa lahaa qawaacidda had iyo jeer cilmu lusuulku uu ka hadla ama usuululfiqigu waa mid aan iyadu mustathnayaad lahayn oo waxba lagama soo reebayo qawaacidda usuulka tusaale haddii aynu usoo qaadanno alamru yaqtadi alwujuub ilaa an yujada saarif yasrifu can hada alwujuub amar kastaa wuxuu keenaa wujuub ilaa in la helo daliil kale oo waajibnimadaa ka duwan mooyaane waa qaacido usuululfiqiga ah markaa qaacidadaasi waa kulli waxba kama soo kala hadhayaan waayahay qawaacidulfiqiya iyadu waa akariya wahiya tajmacu almasaa'il almutashaabi almutashaabiha masaa'il badan oo isku egeg ayay weel u noqonaysaa qaacidadan fiqigu oo ay ku ururinaysaa laakiin waxay noo iman doonaa wax la yidhaahdo mustathnayaat alqaacida oo qaacidada marka la sheego ayaa la odhan doonaa waxyaabaha iyo waxyaabahaasi soo geli maayaan jus-iyaadkaasi way ka baxayaan ayaa la odhan doonaa waxaa kaloo iyaduna jirta habka loo isticmaalayo ama habka ay labada fani u soconayaan baa kala duwan oo cilmigan usuulku waxa uu yahay qofka mujtahidka ah mid saacidaya ama ka kaalinaya habkuu nusuusta ugala soo bixi lahaa fiqiga furuucda ama masaa'ilka fiqiga ah siduu aayaadka ugala soo bixi lahaa iyo axaadiidta ayuu ka saacidayaa fannigan la yidhaahdo usuululfiqigu sidaa awgeed baad ma arkaysaa iyagii oo baadhaya luqadii majaaskii iyo xaqiiqadii eegaya dib ugu noqonaya luqadii carbeed wixii ay keeni jirtay markaa ninka mujtahidkaa wuxuu ka saacidayaa habkuu axkaam ugala soo bixi lahaa aayaadka iyo xukumkaasi mawaajib buu noqonayaa mise sunna mise mubaax se laakiin alqawaacid alfiqiya iyadu waxa ay tahay furuucdaa lala soo baxay ee nusuusta lagala soo baxayo weelkeedii weelkeedii bay noqonaysaa oo iminka almashaqatu tajlibu taysiir qawaacidda shanta ah mid ka mida bay noqon doontaa oo aynu arki doonno intaasoo qaaciido ama intaasoo furuucoo fiqiya ayaa weel u tahay oo lagu odhanayaa mid waliba qaacidadaasi ku arooraya idan markaa waxa ay noqotay nusuustii axkaamtii lagala soo baxay ee ninka markaa usuuliga ahay uu soo kasbay axkaamtii kala tagsanayd weelkii lagu shubayay bay noqotay qaacidadani markaa waa aaladii lagula soo baxayay axkaamta cilmil usuulkani qawaacidulfiqina wuxuuna ka mid taha un axkaamtii lala soo baxee nusuusta laga faa'idaystay markaasaa dabeetana garanaysaa in aanay isku mid ahayn labadan fani ama ay kala duwan yihiin haddii aynu markaas halkaa kaga baxno tacriifkii ama mabaadidii almabaadi alcashara kii horreeyey buu ahaa kaasi oo tacriifkiia tacriifkii aynu intaa ku dhaafi waxa markaas isaguna aynu u geli doonaa miisatu alqawaacid alfiqiya waxyaabaha ay la dheeraadka tahay ama ay caanka ku tahay waxyaabaha ay la dheeraad tahay ama faa'iidadeedu waxa weeyaan biijaazi cibaaratihaa wa sicati macaaniihaa wa sicati istiicaabihaa liannahaa tusaaqu min jumlatin aw min jumlatayn qawaaciddan fiqigaynu halkan ka gelaynaa waxa ay caan ku tahay cibaaro yar oo gaaba cibaaro waa war baa la yidhaahdaa ama wax la tilmaamo adigu jumlo yar oo kooban weeyaan oo xagga lafdi ahaan marka la eega yar laakiin macnaha ay xambaarsantahay uu aada u ballaadhan yahay oo lagu odhan doono dhowr iyo labaatan qaacido ama soddon qaacida qaacidadan qura hoos imanaya ayaa lagu odhan doonaa waxaana laga dhalaaliyaa sidaad arki doonto jumlo keliya ama laba jumlabay noqonaysaa almashaqatu tajlibu taysiir laba jumlun bay noqonaysaa ama jumlo keliya ashaku laa yazuulu bilyaqiin waa wax saa u koobansa laakiin wax weyn bay qaadaysaa haddii aynu markaas u galno mabaadidaaka ka mida isaguna ah makaanatuhaa fi shariica darajada ay ku leedahay shareecadda dhexdeeda ama muhimadda ay leedahay alqawaacid alfiqiya waxaynu leenahay cadiimatu nafci wa biqadri alixaatati biha yacdumu qadru lfaqiihi wayashruf wa tadharu rawnaqu lfiqh nafcigeedu aada buu u badan yahay qawaaciddan kolbo inta uu koobo ninka faqiiha ay qawaaciddan inta uu ururiyo maskaxdiisa ku ururiyo ayuu qadarkiisu noqonayaa ama markaas sharaftiisu ay noqonaysaa ururinta qawaaciddan la ururiyana waxa soo baxaya asraabta ay leedahay shareecaddu ayaa soo baxaysa iftiinka fiqigu uu leeyahayna wuu muuqanayaa wixii marna lagu soo ururinayo marna la baahinayo wixiina ay arrin wada sugan yihiinna markaa sharcigii wuu noolaa waxaa kaloo iyaduna aynu tilmaamaynaa fawaa'idda maadadan iyada ahi ay leedahay faa'iidooyinkeeda iyo waxyaabaha loo barto waxaa ka mida dhowr shay haddii aynu ka soo qaadanno annahaa tajmacu alfuruuca alkaiira furuuc badan bay ururinaysaa oo sida ad arki doonto markaaynu dhex gallo inshaa allahu waxaa lagu odhanayaa intaasoo faraca ama intaasoo qaacidoo kooban ama intaasoo axkaami qaacidadaasunbay wada hoos imanayaan qaacidadaasay soo wada hoos galaya idan markaa waxay noqon doontaa shay weyn oo aada qaadato oo dabeetana aada ogsoonaato inta xukuna soo hoosgalaysana waxaa labaadoo faa'iide ay ka tahay dadka mutakhasisiinta ee fiqiga doonaya inay aada u bartaan ee weli aan baranin baa way ka saacidaysaa habkay u baran lahaayeen oo qofku haddaanu fiqiga aqoonin ase uu doonayo inuu barto qawaaciddaa inuu kolka hore bartaa way habboon tahay maxaa yeelay fiqigiio ijmaala buu qaadanaya dabeetana isagiio tafsiila buu ku dhaadhacaya haddiise laakiin furuucdii fiqiga ahayd uu bilaabay intaanu qawaaciddii baranin waxay noqonaysaa inay iniba dhan ula kacdo furuucdaa fiqiga oo u dhex dabaasho un oo markaa uu ku wareero laakiin haddii uu markaa qawaacidda barto uu koobo waxa uu ogsoonaan doonaa markaa furuucdaa fiqigee kala tagsan markuu dhex galo in waliba dhankay raacayso iyo mid waliba halka ay ku habboonta in la raaciyo waxa saddexaad oo markaa faa'iide ka ah fannigan barashadiisa tusawidu lbaaxitha culuuman fiqhiya tudii'u lahu ariiq ninku haddii uu baaxith yahay oo maal ama xadiidka uu baadhayo baaxiu ku yahay ama tafsiirka ama markaas usuululfiqiga fiqiga laftiisa hadduu culumtaa sharcigaa baxfiyayo waxa ay siinaysaa culum fara badan bay siinaysaa waxay u iftiimin doontaa wadada ninkaasi uu doonayo inuu maro waxa afraad oo fawaa'idda ka mida fadhigan barashadiisa qofka qaadiga ah ama muftiga ah ama xaakimka ah waxa soo maraya dhacdooyin badan waxa ku iman doona dawaari iyo waxyaabo isbedbedelaya ijtihaadaad waxyaabo u baahan baa ku iman doona kuwaasay saacidaysaa markaa kuwaasay saacidaysaa oo dardaaranka cumar bin khadaab markaa u dardaarmaya asxaabta ayaa waxaa ka mid ahaa in qofku uu eego ashbaahda iyo waxyaabaha nadaa'irka isku midka ah bal inuu u fiirsado si uu isu raacraacin karo waxaa kale oo fanigani sharaad oo uu faa'iidadiisu ay tahay tuciinu lbaaxitha jamca almadaahib wa mawaadica alkhilaaf qofka baaxidkee had iyo jeer ururinaya masaa'ilka ama wax alifaya tadriis iyo taaliif mid kastaba ha ku jiree waxa ay tusaysaa meelaha ay isugu soo arooraan ee madaahibtu ay isku waafaqsan yihiin iyo meelaha ay ku kala tegayaan iyo sababaha keenay ayuu ogaan doonaa waana arrin muhiima markaa taas inuu qofku ogaado masaa'ilka mutafaqa iyo kuwa mukhtalafka inuu ogaado waa arrin muhiima haddii aynu markaa u gudubno mawduuca intaa ku dhaafno waxaynu tilmaami doonaa anwaacu alqawaacid alfiqiya alqawaacidda fiqiga aynu geli doonaa noocyada ay leedahay isku nooc keliya maaha way kala duwan tahay laysat bidarajatin waaxida laba siyoodba way u kala tagsan tahay qawaaciddani way kala caamsantay qaarkood waa caam oo wax fara badan baa soo hoosgelaya sida shanta qaacide aynu inoo soo horreeya sidaynu ku gaadhi doonno qaarkoodna way ka kooban yihiin intaa oo wax yaroon badnayn baa soo hoosgeli doona dhinacaa iskaga mid noqon maayana way isku khilaafsan yihiin dhinac kalena markaa way isku khilaafsan yihiin oo qawaacidina waa mid mutafaqoo la ysku waafaqsan yahay sida shantan qaacide aynu arki doonno qaacidooyinka qaarkoodna waa la ysku khilaafsan yahay markaa sheekuba waxaan filaya ilaa shan iyo lixdan qaacido meelahaasu sheegi doonaa ama toddobaatan ku dhowaad markaa inta laysku waafaqsan yuu soo qadimaya shantaa qaacide ee laysku waafaqsan yahay oo lagu tilmaamo alqawaacid alkubraa markaasuu haddana afartan khilaafkoodu yar yahay sheegi doonaa labaatan khilaafka laysku khilaafsan yahay uu badan yahay buu haddana kusii xigsiinaya maalan shantaa laysku waafaqsan yahay alqawaacid alkubraa la yidhaahdo waxaa ka mid ah oo uu sheekuna inoo soo horraysiin doono inkasta oo laba cashar laga yaabo dabadood inay noqoto alumuuru bimaqaasidihaa alyaqiinu laa yazuulu bishak almashaqatu tajlibu taysiir laa darara walaa diraar aw idararu yuzaar waa laba cibaaroo isku mid ahun alcaadatu muxakama waa shantaa qaacido wey shantaa qaacido alumuuru bimaqaasidihaa alyaqiinu laa yazuulu bishak almashaqatu tajlibu taysiir aldararu yuzaal alcaadatu muxakama ibnu nujayb alxanafi isagu waxa uu siyaadiyey laa fawaaba ilaa biniya qaacidadaasuu lix kaga dhigay waxayse ugu jawaabeen wuxuunay soo gelaysaa qaacidada u horraysee ah alumuuru bimaqaasidiha waa qaybta ikhlaaska tusinaysa un waa qaacido yar taa ah ee laa hawaaba ilaa biniya waa qaacido yaroo hoos imanaysa qaacidadaa weyn ee aynu kusoo tilmaamayna in la odhanayo alumuuru bimaqaasidiha oo qawaacidka farciga ah ee ikhlaaska tusinayun bay ka mid tahay taasi qolyaha qaarkoodna waxa ay ku dareen قاعدة إنه إيمان دونتو الله إله إكمال الك... إعمال الكلام أولى من إهماله كلام كين لعمل سيو ستلا عمل سيني أنا أركي دون أياك هبون لإهمالي ولا سكدعف قيبت أسوأ القواعد الكبرى قواعد كلا أيضا ترتو الله يسكو خلاف سيني تلا واحد كم إذا الاجتهاد لا ينقض بمثله أو لا ينقض بمثله اجتهاد اجتهاد لكم بريو تو قف كان اجتهاده waxna siina aanu oolin oo kale laguma burinayo ijtihaad kale oo la mid ah laguma burinayo waa qawaacid la isku khilaafsan yahay aliqraaru xujatun qaasira ayaa ka mid a isaguna aliqraaru xujatun qaasira waa masale khilaaf ka jooga qaacido khilaafiyaa wey macnaheeduna uu yahay qofku hadduu wax qirto hadduu wax qirto oo idhaa waxaasaa laygu leeyahay cid kale oo meesha la joogtay u gudbi mayso laakiin isagii un bay wax ku sugmayaan dad kale oose laakiin meesha la joogay baa iqraarkiisa dartii ay wax ku sugmayaan lama odhanayo haddiise laakiin markhaati uu qofkii furo dee waa xujo markaa cid kale u gudbayso oon isagii ku gaabnayn laakiin cid kale ayaa ama gashi lagu yeelanaya ama xad lagu yeelanaya oo waa xujo gudbaysa ee shaksigii unaan ku koobnayn wey qawaacid farciyana waa la yidhaha qawaacid jus-iyana waa lagu waa la yidhaahdaa isla qaybtan waxaa ka mid a qayb labaad oo iyadu baab gooniyaha un ku kooban ay qolyaha qaarkoodna leeyihiin mar hadday baab gooniya ku kooban tahay waxaa habboon in daabit lagu sheego oo aan qaacidaba la odhan waa qaacido farciya oo sii yar oo daabit lagu tilmaamayo dala waxay yidhahdeen kullu kafaaratin sababuhaa macsiya fahya cala alfawr kullu kafaaratin sababuha almacsiya fahya cala alfawr kafaaro kasta oo markaa sababta keentay ay tahay macsiya uu qofkani gala awgeed waxa ay ku laga maarmaana inuu qofkii hore u bixiyo ee kafaaraadka waad aragtay ama dil ha noqoto ama dihaar ha noqoto waa in fawr loo bixiyo anwaacu alqawaacid alfiqiya haddii aad halkaa ku qaadatay aad kala ogaatayna waxyaabaha ay kala yihiin iyo kuwa caamka ah iyo kuwa markaa mutafaqa ah waxa fiican iyadana inaad ogaato waxbaa ku xidhmi doone eh alfarqu bayna aldaabiti waalqaacida alfarqu bayna alqaacida waaldaabit daabitka iyo maxaa u kala farqiya iyo qaacidada ila waa laba arrimood oo iyagana een markaas la isticmaali doono waxaa horta jirta in labadoodaba midba ka kale loo isticmaalo fii hayri alghaalib inkastoonay badnayn oo daabitu haada shay macnaha qaacidatuba ayay odhanayaan ama qaacidatuhu iyaga oo leba haddana ay daabituhu uga jeedaan marka qad yasduqu calayhimaa qad yasduqu waaxidun minhumaa cala alaakhar waa jirtaa taas furuuq baase laakiin ay leeyihin furuuq markaa kala saaraysa labadooda waxa u horeeya qaacidadu waxa ay koobsataa furuuc fii abwaabin shataa abwaab kala duwan furuuc ku kala jirta ayaa qaacidada soo hoos gala oo lagu odhan doonaa masaa'ilka qaacidada soo hoosgalaya waxa ay yihiin intaasoo masalo masaa'il dee aad u fara badanoo boqolaal gaadhaya daabidkuse laakiin yajmacu furuucan fii baabin waaxid baab keliya unbuu furuucdii koobaya markaa wuu ka khaasan yahay waa ka soo kooban yahay waa mid oo maala abu xaniifa ayaa waxa uu leeyahay ina almuxrima idaa ahara nusuka can alwaqti almuxadadi lah lazimahu dam oo qofkaa muxrimka ahay waktigii u xidhan lahaa xajka hadduu kadib dhigo waxaa ku laasimaya in markaas uu dhiig bixiyo oo uu dhiig la yimaado waa daabit qaacido maaha sababtoo ah waxa ay ku kooban tahay baabulixraam oo keliya abwaab kale ma gelayso waxa kale oo isaguna farqi u noqonaya qaacidada iyo daabitka oo aynu ku dhex isticmaali doonno halkan qaacidada waxa u qaaliba alitifaaq alitifaaq in la isku waafaqsan yahay oo markaas bayna almadaahib inay culimmadu qaacidadaa isku waafaqsan yihiin baa markaa qaaliba sida aynu xusi doonno sababta ay ku timid ba ay ahayd oo ay kala qaadan jireen qawaacidda ama wada isticmaalayaan madaahibta laakiin daabitku uu khilaafsan yahay waxaa laga yaabaa in madhab keliya isticmaalo oo dawaabit fi madhab alimaam shaafici un la arko ama fii madhabi abi xaniifa laakiin aanay fuqahada aan la qabin madaahibta kale bal waxaaba laga yaabaa in imaam ka mida madhabkaasi un uu isticmaalo qaacidada iyada ah oo mujtahid fi lmadhab ama imaam madaahib madhabkaa ka mid ihi oo keliya inuu qaacidadaa isticmaalo iyaduna waa suuragal waxaa kale oo markaas aynu haddaynu intaa ku dhaafno halkaas bal usluubka had iyo jeer qawaaciddan fiqigaa loogu dhawaaqo ayaynu wax ka xusi doonaa waa mawduuc aada u muhiima mabaadidan aynu markaa tirinayna aynu ka hadlaynaa kolley lagana yaabo inaanu qofku meel keliya iyadoo ku urursan aanu helin fanigana aada ugu sii iidaaxinaysa usluubka qawaaciddan fiqigaa loogu dhawaaqa waa laba usluub inshaa'iya iyo usluub khabariya labadaasaa loogu dhawaaqa biusluubin khabariy aw biusluubin inshaa'iy labadaas mid unbuu noqonayaa dee insha iyo khabarna waa laga yaabaa inaanu dadku aanay u wada dhaadhacsanayne khabarkii waxau noqdaa wax markaas laga yaabo in uu run iyo beenba ixtimaali karo fii kayri kalaami اllahi tacaala war inshaa'igiina waxau noqonayaa shay markaa isagu kaa ka duwan tusaale yar haddii aynu soo qaadano mael amarkii iyo nahyigii iyo ducaagii iyo istifaamkii iyo kuwayaalahaas lama odhanayo waa khabar imika haddaan ku idhaahdo qum ama aan ku idhaahdo hebel ma yimid lama odhanayo wuu ii warramay qofkani laakiin haddaan ku idhaahdo moxamed fi lmasjid ama dakhala min hada albaab waa khabar khabar buu noqonaya markaa qawaaciddan labadaas siyoodba waa loo dhalaaliyaa waanay ku timaadaa haddaba bal u fiirso oo qaacidadani haddii siiqadeedu ay tahay bisiiqa khabariya waxa ay tusinaysaa in madaahibtu ay isku waafaqsan yihiin ayay tusinaysaa oo waa qaacido mutafaqa bay markaa daliilu tahay sidaa awgeed baad arkaysay qawaacidda imika la ysku waafaqsanaayo shantahaa aynu soo tirinayni mid waliba maxay ahayd inshaai wallaa khabari dee dhammaantood wada khabari bay ahaayeen qawaaciddaa markaa dib u eegto waaya haddii haddaba inshaai ay noqoto inshaaina waa kuwayaalaha aynu sheegnay waxa ay arrintaasi daliilu noqonaysaa in la isku khilaafsan yahay qaacidada ah oo aan la isku waafaqsanayn mael waxaa qaacide ah hal alcibratu bisiyaqi alcuquud aw bimacaaniiha hal alcibratu bisiyaqi alcuquud aw bimacaaniiha ma waxaa la fiirinayaa marka caqdi iyo heshiis laga hadlayo siiqada waxaan la idhaahdo mise waxaa la fiirinayaa un macnaha inuu macnihii xasilay iyo in kale oo dee waa adiga arkay beeca culimada qaarkoodna sida shaaficiyadoo kale maxay leeyihiin siiqa waa lagama maarmaan oo day arkaantii beecay ku darayaan qaarkoodna waxa ay leeyihiin maya macnuhunbaa la xasilinayaa macnihi waa inuu yimaado mitl bayculmucaadaat oo kale oo mitl labadii qof haddii ay wixii kala iibsadaan ay lacagtii dee kala qaataan macnihii wuu xasilay caqdigu yaan siiqaba lala imanayna waa iska asaxaya qaarkoodna waxay leeyihin maya taraadigii nusuusta ay sheegaysa waxa uu ku iman karaa iyada oo dadku af buu isku afkartaaye siiqe lala yimaado marka hal maadaam la geliyey qaacidadan dee waa siiqa inshaa'iya waxa ay tusinaysaa inaan la isku waafaqsanayn ee qaacidadan la isku khilaafsan yahay waxaa kaloo iyaduna qaacide ahayd halil aymaanu mabniyatun cala alalfaaq am cala alacraab waana inoo iman doonta am cala alaqraab halilyamiinu mabniyatu calaa niyati alxaalif aw niyati almustaxlif dhaartuma waxa ay noqon kartaa qofkan dhaaranaya niyadiisa ayaa loo eegayaa mise qofka wax dhaarsanaya waa masale iyada qudhigeeduna waa qaacido khilaafiya markaa istifaam baa ku wada jira kuwa aynu sheegnay dhammaantood daabidka laftiisiina waa sidaas oo kale oo daabidkii baabka keliya ahaa ama madhabka keliya uu isticmaalayay haddii isagiina siiqo khabariya iyo mid inshaa'iya uu ku yimaado sidan qaacidadunbuu noqonaya mutafaq iyo mukhtalaf waxaa kaloo iyadana aynu xusi doonaa mawaadicda aynu ka hadlaynana ka mid ah ma bannaan tahay istidlaalu alqawaacid alfiqiya sida adilada kaleba loo daliishado qawaacidda fiqigaa ma loo daliishan karaa maya bay leeyihin oo qaacida ha jirto se laakiin lama daliishanayo laba sababood awgood midi waxa weeyaan waa waa hamara jaamica lilfuruuc waa shay faa'iide ah ama markaa weel u ah furuucdii kale oo furuucdii fiqigahayd lagu ururiyey waxaanaynu soo xusnay inay qaacidadu leedahay mustahnayaat laga soo reebayo markaa waxaaba suuragala mas'aladaa laga hadlayo ama daliilka loo doonayaa mustanayaatu haadihi alqaacida inay ka mid tahy oo waxyaabihii lagaba soo reebaybaa qaacidadaa kuwii laga soo reebay inay ka mid tahay dee haddii loo daliishaday iyadoo xukunkaa laga hadlayaa mustanayaadkii wiyo qalad baa dhacaya waxayse laakiin noqonaysaa shawaahid ama markhaati daliilka ag jooga oo intoo daliilkii la sheego ayaa qaacidadana la raacinaya markaa shay la dugsado markhaatina waabay noqonaysaa laakiin waxaa la leeyahay qaacidadaasi waa markaanay daliil cad lahayn waxaynu tilmaami doonnaa qawaaciddan intooda badani inay wada leeyihiin adilo cadcad oo daliilulqaacida ayaynu xusi doonaa oo markaa ay ku salaysan tahay qaacidadu markaa haddii qaacidadaasi ay daliil leedahay dee waa la daliishan karaya bal waxaaba suuragala adilada qaarkood inay qaacidaba yihiin adilada qaarkood baaba qaacidaada ilaahay baa waxau uhi waaxalla allaahu albayca waxarama alriba waa qaacido wey
waxaa kaloo iyaduna la mid ah xadiidkaas oo imanka aayaddu iyadoo ilaahay uhi waaxala allaahu albayca waxarama alribaa qaacidana waa tahay maca daalik waxa ay tahay haddana aayad qur'aana xadiidkii baa la mida nebigu yihi laa darara walaa diraar ma jiro waxyeelo la isgaadhsiiyo kaarkoosina ma jiro marka waxaynu tilmaannay oo qawaacidda hore mutaqadimka aynu ku soo sheegnay in ay waafaqsan tahay daliilkaasi waafaqsan yahay qaacidadii ahayd addararu yuzaal waxaa kaloo isaguna ka mid ah xadiidkii uu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam alkharaaju bidamaan kharaajku waxa iyo dheefta soo baxday uu ku sugnaanayaa damaanka oo masel qof haddii uu iibsado alaab dabeetana ceeb ay yeelato ay uu soo celiyo iyadoo alaabtii dheef iyo adduun uu ka soo baxay kaasaa qaadanaya markaa soo celiyey sababtuna waxay tahay haddii ay alaabtaasi agtiisa ku baaba'do ama ay ku halaagsanto dee waxay noqon lahayd in neefkii laga magdhabo wax soo saarkan sameeyey ama alaabtii wax soo saarkan samaysa sidaa awgeed qofkii magdhabi lahaabaa kharash ka soo baxa qaadanaya xadiidna wuu yawaana qaxi waxaa kaloo isaguna la mid ah anniyatu albayinatu cala almuddaci walyamiinu calaa man anka xadiidkaa isagaa markhaatiga waxaa lagu leeyahay qofka muducigaa inuu keeno dhaartuna waxaa lagu yeelanayaa qofka inkaarka iyo diidmada sameeya waxaa kaloo isaguna la mid ah alyaqiinu laa yazuulu bishak alyaqiinu laa yazuulu bishak waa xadiidu abi saciid qurin warinaya ayaa macnaha sheegay sida awgeed waxaad arki karaysaa daliilna way tahay maca daalik qaacidana way tahay qodobka shanaad ee aynu kaga hadli doonno inshaa allahu bunuudan markaa mabaadi ulcashara ka mid ah oo ay leedahay qawaacid alfiqiya wadcu alqawaacid alfiqiyati wa tadwiinuha qawaacid ulfiqi dejinteedii la dejiyey iyo qoraalkeedii waxay leeyihiin haddaba lama garanayo waaqicun mucayan kayru nusuus allatii dakarnaaha nusuusta aynu soo tilmaannay ama qawaacidda la garanayo ciddii tiri mooyaane guud ahaan ka fan fannigan marka la eego cid markaa mucayana lama tilmaamayo kolka hore oo ugu horreysay qawaaciddaa iyadaa waxa ay si ahayd mid ku wareegeysay carabada culimmada iyo laabtooda oo markaas madaahibtu ay dhexdooda ku wareegeysay ayay ahayd inkastoo aanay badnayn wax aada usoo shaacbaxayna aanay ahayn quruuntii hore laakiin haddii maal qawaacidda aynu soo tilmaannay aayaadka iyo axaadiidta iyo la eego dee iyaga waa la garanayaa waaqicooda oo maal cidda dee ay kasoo fuleen waa la garanayaa waaxalla allahu albayca waxarama aribaa aayaddaas iyada waynu soo sheegnay laa darara walaa diraar waa xadiidkaana dee nebiga ayaa sala allahu calayhi wasalam laga soo wariyey waxyaalahaasi waa mucayan waaqicoodii waa la garanayaa waxaa kaloo jira alimaamu shaafici qawaacid loo nisbeeyo oo ay ka mid ahayd markaa laa yunsabu lisaakitin qowl qof aamusan qowl looma nisbeeyo shaafici ba hadalkaayu oo qofkani de haddii aanu hadalba ka soo fulin maxaa hadal loo nisbeeyo qaacidada xagga dambe inoogu iman doontaa inshaa allah waxaa kale oo jira in mael de bacdu lidaaraat ama maamulada qaarkood ama xeerarkan had iyo jeer ay u sameeyaan xeer hoosaaadyadan ayaa waxay idhaahdaan aamusana jooga codkiisu waa haa bay idhaahdeen marka haddii qaacidadan iskhilaafaya oo hadduu aamusana yahay dee joogana mar haddii aanu hadalba iyagu waxay leeyihiin wuxuu la hadli waayo codkiisa ahaa ah waxaa kaloo jira shaafici inuu yidhi oo qaacido isaguna uu ku sheegay idaa daaqa alamru ittasaca arrinku marka uu cidhiidhi noqdo waasac buu noqdaa wa ida tasaca daaqa marka uu waasac noqdana cidhiidhi buu noqdaa waa daruurad daruurada had iyo jeer madan qofkii de haddii uu gaajoonayo arrinkii cidhiidhi buu ku noqday daaqa calayhi alamr markaa wusci baa la ogolaaday waxyaabo kolkii hore loo diiday ama ka xaraam ahaa ayaa loo baneeyey oo inuu baktigii iyo cuno waxyaabihii maa dubixa likayr illaah inuu cuno ayaa amaanatay u banaanayd haddaba haddii arrinkii muttasic uu dhexdiisa ku noqdo oo qofkii cidhiidhigaa uu ka baxo daaqa haddana cidhiidhi buu dib u noqonayaa oo waxyaabihii loo saamaxay waxay noqonayaa kuwo markaa aan loo ogolaanaynin kolka waxaa haddaba jirta alqawaacid alfiqiya mudawana may ahayn oo may qornayn qabla alqarni athaalitث alhijriy qarnigii markaas hijriga ahaa hortii may qornayn waxa ayse ahayd runtii sidaynu horeba usoo xusnay mid madaahibta dhexdooda la isticmaalo qawaaciddaasi oo methel gaar ahaan madhabu abu xaniifa oo taqniinkaasi uu ku badan yahay qawaaniintaasi waxaa isticmaali jiray adabaqat alculya dabaqada kore culimada ayaa isticmaali jiray waxaa se la xusayaa aqdamu shaksin yurwa kan qof markaa la wariyey inuu ugu horreeyey fannigan qawaacid badanna uu isku ururiyo juhdi badanna uu saaro oo ka muuqdo culimada dhexdooda waxaa u horreeyey ninkii la odhan jiray moxamed ibnu moxamed abu daahir addabaas alxanafi nin magacaasaa la odhan jiray moxamed ibnu moxamed abu daahir addabaas nin xanafiya buu ahaa waxaanu ahaa imaam buu ahaa markaas ciraaq joogayey waxa uu ahaa qaadibuu shaam ka ahaa maka ayuu ku dhintay oo ninkaasi lagu aasay waxa uu uriyey toddoba iyo toban qaacido oo madhabka abu xaniife uu dhexdiisa alifay oo uu ku ururinayay sidaa awgeed waxaa maqlay dabeed culimadii shaaficiyada ayaa maqlay waxaa xaggiisa u soo safray si uu qawaaciddaa uga faa'iidaysto abu saciid alhalawi ninkii la odhan jiray ee shaaficiyada ahaa dabadeed waxa uu u yimi masjiduu seexan jiray sheekha dabaas la yidhaahdo oo indhala-a masjid uu seexan jiray buu yimid waxaanu doonayay kolkaa inuu ka faa'iidaysto qawaacidda fiqiga ah ayuu doonayay dabeed sheekii isaga ahaa ee indhaha la-a markii uu doonay inuu qawaaciddiisii dareeriyo ama uu akhriyo masjidkiibuu dabeed doonay inuu soo xidho habeennimadii dadkii oo dhan wuu ka wada saaray markaasuu soo wada xidhay masjidkii abu saciid alharawi isagu meel salli buu isku duubay waxa uu doonayay inuu gabado oo uu dabeetana ka xafido qawaacidda uu sheekhaas dirinayo waxaa jirtay markaa in uu iska bilaabay dabeetana ninkii dabaas la odhan jiray indhaha la-a qawaaciddiisii buu bilaabay wuu tiriyey toddobiyo toban qaacido ayaa markaas uu hayay sidii uu tirinayay isagoo doonaya markaa inuu sugo oo uu xafido toddoba ka mid ah markii uu akhriyey abu daahir adabaas markuu toddobada akhriyey ee uu ku celcelinayo toddobadiina abu saciid alharawi oo shaafici ah uu ka xafiday ayaa dabeed ninkii abu saciida dhegaysanayaba macal asaf waxa qabatay sacab ah qufac baa qabtay wuu isxejin kari waaye meel uu cararaana ma jiro masjidkiina oo xidhayo sanqadhiisuu maqlayaa wuu qufacay kolkaa qufacaan laga faa'iidin buu noqday dabeetana ninkii la odhan jiray abu daahir maxamed ibnu maxamed addabaas wuu joojiyey qawaaciddii intuu halkaa ku joojiyey buu xaggiisii u soo kacay dabeetana wuu garaacay markaasuu ka saaray masjidkii abi saciid buu ka saaray abi saciid dabeetana toddobadii qaaciday ugu joogsatay ninkiina waabuu iska daayayba fannigii oo waxa uu arkay in culimmada ay daba socdaan isaga oo markaa arkayay in fannigan isagoon idqaan ku samaynin laga naqilayo oo la doonaya in laga qaato dabeed fannigii halkii waabuu iskaga daayayba abu saciid kolkii uu toddobadii qaacido qaatay madhabkii shaaficiyada shan qaacido oo ka midoo kuwaynu soo xusnay ee laysku waafaqsanaaya ayaaba lagu ururiyeyba madhabka shaaficiyada dhammaantii sida aynu kitaabkan insha allahu awalkiisa ku arki doono taasi waxa weeye qofkii ugu horreeyey ee qawaacidda ururiyey ama markaas laga wariyo waxa ahaa qofkii ugu horreeyey ee qoray ninka la ydhaa alimaamu alkarkhi oo madhabka xanafiyada ka mid a waxa ururiyey risaalad buu ururiyey risaaladdaa waxau ku ururiyey toddobiyo tobankii qaacida ee abu daahir adabbaas laga soo warinayay iyo waxuu ku siyaadiyey waxa uu ku ururiyey markaa sagaal iyo soddon qaacidu risaaladdaa ku ururiyey iyadoo dawaabidina ay markaa ku sugan tahay dawaabid iyo qaacidana waynu soo kala sheegnay halkaa markaas waktigaasi waxa uu ahaa qurun qarnigii afraad ayuu ahaa waktigaas tadwiinkeedu yimid waktigaa hore ee abu daahir iyo markaas culimada ka horreysay ay ururinayeenna waxay ahayd markaa qarnigii saddexaad waxaynu kolkaa xusi doonaa inshaa allahu duruustaa dambena aynu ku qaadan doonaa alkutubu almu'allafatu fi hada alfan fan fannigan isaga ah kutubta dhexdiisa la alifay oo kutub xoogaa aynu xusi doono iyada oo markaad kutubtaa aragto aada ogaan doonto fannigan inuu yahay fanni mashhuura oo markaas culimada dhexdooda macruuf ka ahaa mutadaawalna ah oo inkastoo qariib innaga uu nagu yahay oo waxyaabo horeo laga darsay aynaan arag haddana se laakiin waa fanni macruuf ka ah fuqahada iyo culimada iyo caalamka dhexdoodaba kutubahaas aynu markaa magacyaashooda iyo dadka mu-alifiinta ah ee kutubaha alifay iyo dariiqada ta'liiftoodu ay tahay ayaynu wax ka xusi doonaa inshaa allahu
mawduuca intaa hore waxaynu kaga soo gudubnay mabaadidii toddobada ah tobanka ahayd qaar ka mid a iyada oo markaa weli aynu taasun ku dhex jirno waxaynu wax ka odhan doonaa mu-alafaadka uu fanigani leeyahay ama kutubaha laga alifay qaar ka mida ayaynu xusi doonaa kutubaha u horreeya waxaa ka mid a fanigan kitaabka la idhaahdo ta'siisu nadar libnu zayd addabuusi waa nin xanafiya ayuu ahaa iyada oo cilmul usuulkana wax kaga jiraan oo markaas mawduucan unbaad moodaa inuu u badan yahay laguna magacaabay taasiisu nadar libnu zayd addabuusi waxaa kaloo mu-alafaadka ka mida kitaabka la idhaahdo alqawaacid fii furuuci alfiqhi ashaafici muciinudiin moxamed ibnu ibraahim aljaajurni waxaan u dhintay lix boqol iyo saddex iyo tobankii waa makhtuud kitaabkaasi oo weli maaha mid la daabacay alqawaacid fii furuuci alfiqhi ashaafici oo markaa waxa uu gaar ku yahay madhabka sida magaciisaba ka muuqata muciinudiin baana le markaas de waa kollay kutubta u baahan in la dabciyo waxaa ka mid a isaguna kitaabka la yidhaahdo qawaacid alaxkaam fii masaalix alanaam oo uu leeyahay cizudiin ibn cabdisalaam alqawaacid alkubraa baa la yidhaha alqawaacid alkubraa waxaa loogu magacaabay kitaab kale oo qawaacid suqra ayuu leeyahay sidaa awgeed baa qeyd looga dhigay waxa uu ninkaasi markaa isagu dhintay lix boqol iyo lixdankii hijiriyada marka ahayd kaawaan hayaa isaga inkastoo la odhan karo sidaynu xagga dambe ku sheegi doono asraaru shareeca ayuu aada uga hadlayaa mawduuca markaa waa lagaga fiican yahay haddana way ku daraan kutubaha waxaa kaloo isaguna ka mid ah alqawaacid alkubraa fii furuuci alfiqhi alxanafi mu-alifkiisuna tuufi nin la yidhaahdo weeye atuufi isaga laftiisuna mawduucan buu ka hadlayaa waxaa kaloo isda ka mid ah kitaab alfuruuq alfuruuq kitaabka la ydhaah almualif shihaab uddiin axmed ibnu idriis alqaraafi almaliki waa madbuuc isagu kitaabkaa qaraafi uu leeyahay madbuuc weeyaa fannigan baanu isagu markaa ka hadlayaa waxaa kaloo ka mid ah alashbaah wanadaa'ir mualifkiisuna uu yahay moxamed ibnu cumar ibnu mutawakil ibnu lmuraxib oo marmarka qaarkoodna waxaa la yidhaahdaa ibn ibnulmutawakil baa la yidhaahdaa ibnulmuwakil marmarka qaarkoodna ibnulmuraxib labadaba yidhahdaa in shaaficiya weeyaan kitaabkaa laftiisuna waa kayru madbuuc isaguna lama daabicin xataa laan alashbaah wanadaa'ir oo labaad cabdulwahaab taajuddiin asubki ayaa isaguna leh isaga laftiisuna waa makhtuud waa kutubaha shaaficiyada marka alashbaah wanadaa'ir waa ka saddexaada oo suyuudi uu leeyahay suyuudi oo dhintay sagaal boqol iyo koob iyo tobankii taariikhda hijrigu markay ahayd kitaabkaasi waxa uu koobsanayaa boqol iyo soddon qaacido meelahaas ayaa dhexdiisa ku sugan kitaabkaasina waxa weeye ka kanayn hayna uu kasoo gaabiyey sheekhu oo kanaa markaa mukhtasar u aka ah isagana waan hayaa markaa kollay furuucdiisu isaga aad bay u badan tahay dee wuxuu tafriicaad badan oo fiqi ah ayuu ku soo aroorinayaa dhexdiisa qaarkoodna laga yaabo inuu soo celceliyo waxaa afraad isagana kitaab kale oo alashbaah wanadaa'ir la idhaahdo oo isla magacanuun leh ninka alifayna la idhaa libnu nujayb alxanafi waa xanafiyada ayuu magaciisa noo waxa weeye ibnu nujayb waa kitaab madbuuca sheekha laftiisa suyuudi buu ku dhawaa sagaal boqol iyo toddobaatankii ayay isagana geeridiisu ahayd alistiqnaa fi lfarci waalistitnaa kitaab kaloo isagana la yidhaahdo sulaymaan albakri waa waa isagu waa madbuuc weeyaan dictor baana xaqiijiyey oo risaaladaa dictooraada ku qaatay mukhtasaru lqawaacid alcalaayi waalasnawi oo isagana libnu khatiib uu leeyahay addaxsha muxaqaq weeye isaga laftiisu waa madbuuc waana la taxqiijiyey nin dictooraana qudhiisa risaalad ku diyaariyay isagana alqawaacid fi lfiqhi alislaami waxaa isagana leh abulfaraj cabduraxmaan ibnu rajab waxaa kutubtaa ka mida almadkhalu alfiqhi alcaam mustafa zarqi weeyo mualifkiisuna waa isla faniganun sharxu alqawaacid alfiqiya kaana waxaa alifay isaga laftiisu mawduucan oo ka hadlayaae mustafa aabihi waalidu mustafa oo zarqa ah waxaan u sharxayaa majallat alaxkaam alcadliya majaladaasoo fanigan lagu ururiyay ayuu sharxayaa sagaal iyo sagaashan qaacidana way koobsatay majalladaa dadka sharxay waxaa ka mid ah cali xaydar moxamed daahir alataasi kutubaha waxaa ka mid a kitaabka isagana la yidhaha alfaraa'id albahiya fi lqawaacid alfiqiya mualifkiisu waa maxmuud xamza oo nin qaadiya ayuu ahaa lidowla alcuhmaaniya markaa masaa'ilkii baabkan ku saabsanaa ayuu isaguna ku ururiyey wakhtigaa kutubaha waktigan laga qoray waxaa ka mid a mutaakhirkaa fadhigan alqawaacid alfiqiya nash'atuhaa wa tadawuruha ninka alifeyna waxaa la yidhaha axmed cali annadawi oo risaala magister oo uu diyaarinaya ayuu markaas ka qor ku qoray ka ah kutubaha markaa iyaga laftooda mucaasirka ee fadhigana waxaa ka mid a alwajiis fii idaaxi alqawaacid alfiqiya fii idaaxi alqawaacid alfiqi waa nin maalikiyada waxaa la yidhaha magaciisa moxamed sidqi axmed alborno moxamed sidqi axmed alborno ayaa la yidhaha jaamacat limaan buu ka yahay nin ustaad saacid ustaad ilaa toddobiyo toban kitaab aynu carabka marinay baan filaya markaa waxaad arkaysaa fani mashhuura inuu yahay maadaama kutubaha iyo qaar badan oo aynu kasoo gaabsanayba laga alifay culimada dhexdoodana macruuf ku ah makaatiftana aada looga helayo mutadaawil weeye kutubihiisu kutubaha kolley alashbaah wanadaa'ir ay ka mid yihiin baanaad moodaa inay ugu jaamicsan yihiin fanigana aad markaa ay usii itqaaniyeen manhajka kutubahani ay mareen marka la eego ama dakaatirada kutubaha dabagalka ku sameeyey waxay yidhaahdaan wax la yidhaahdo isticraadu lkutub wa tandiimuhaa wa taqiimuhaa kutubtaoo isticraad lagu sameeyo lasoo bandhigo taqyiimna lagu sameeyo lana tartiibiyo la habeeyo idan marka ay sidaa u baxsiyeen waxa ay u qaybiyeen kutubtan aynu soo tirinay iyo kuwa kale baabkan ka hadlayaba saddex qaybood qayb markaa isagu koobsanaya qawaacidda iyo dawaabidda qaacide iyo daabidna waxaan filayaa inaynu hore usoo qaadanay farqiga udhexeeya alfarqu bayna alqaacidati waadaabit horeynu usoo tilmaanay iyadoo qaacidadu ay ahayd ama aqlabkeedu u badan yahay inta la ysku waafaqsan yahay daabidkuse laakiin waxa uu ahaa madhab keliya ayaa markaa uu u guntanaa ama uu ku gaar ahaa bal waxaaba laga yaabaa imaam ka mida madhabkaas inuu isticmaalo daabidka furuuqdooda waxaa kaloo ka mid ahayd qaacidada iyo daabidka haddaynu dib ugu noqonno qaacidadu waxaay uruurinaysaa furuuc ku kala jirta abwaab kala duwan masaa'il fiqiya oo abwaab kala duwan ku jira ayay uruurinaysaa tanise laakiin waxay uruurinaysaa daabitku baab keliya furuucda ku sugan markaa kutubahan qaarkood dawaabida iyo qaacidooyinka ayay koobsadeen qaarkoodna way kala saareen oo waxaa loogu hagaagayaa qawaaciddaas aqlabkeeda la isku waafaqsan yahay madaahibta isku waafaqsan yihiin meel gaara daabidkana meel gaara baa loogu hagaagaya qaybta saddexaada kutubahan ka mida waxaa la odhan karaa magaca unbay iska leeyihiine baabkan wax yar baa kaga qoranba iyaga inkastoo alqawaacid fiqiya un lagu tilmaamo inay kutubaha waalifan ka mid yihiin haddana inta ay ka hadlaan way iska yar tahay ama cilmul usuul baa ku jira ama mawaadiic kale waxaa ka mida kitaabka almasaalix alanaam kitaabkaa la yidhaahde markaa ciizudiin ibn cabdisalaam uu leeyahay baa ka mid ah waxaa kaloo ka mid a kitaabkaa la yidhaha atamhiid fi takhriij lfuruuc cala alusuul jamaaludiin alasnawi uu leeyahy marka inkastoo magacani ku baxay haddana sida haalibkaa marka la eego mawaadiic kale ay ihtimaamka siinayaan intaa haddii aynu ku dhaafno qaybtii fannigan fannigan oo markaa mawduuca laga hadlaya aynu laba qaybood u qaybinay qaybta hore almabaadi baahe qaybta labaadna almaqaasid marka inta aynu shalay iyo kasoo hadlaynay waxay ahayd un weli mabaadidii unbay ahayd sidayn hore usoo tilmaanay ina ogaanshaha mabaadida fanniga la gelayo waxay yihiin kuwa iftiiminaya marka haddii qofku fikrad aanu ka haysanin laga yaabo in fahamka fannigaas uu ku adkaado ama waxyaabaha ku xeerani markasta mabaadidaa uu dhex gale uu ogaado dee waxa uu ogaan karaa sida loogu soo hagaagayo qaybta labaad oo maqaasida haddii markaa aynu gallo kitaabka ayaa ka hadlaya ale waxaana laga yaabaa in aynaan gaadhin maanta maqaasida lafteeda oo muqadimadiisa uu sheekhu intan u dhigtay abyaada waa kitaabku waa shicir weliba baxrurajas baxarkan la idhaahdana ah sideed iyo soddon bayd meelahaasu ka soo horraysiinaya qawaacidda shanta ah bismi illaahi araxmaani araxiim bisinka ayuu sheekhu ku bilaabay iyada oo kollay arrin kastoo la bilaabayo muhiimaba ay habboon tahay in lagu bilaabo inahaa ku yar saabsan adiga ayaa iska daalacan bisinka waxyaabaha ku saabsan ishtiqaaqiisa iyo alraxmaani iyo alraxiimi macnayaashooda ayuu halkaa hore ku tilmaamaya yaquulu raaji cafwi rabbihi alcali وهو أبو بكر سليل الأحدلي الحمد لله الذي فقهنا ولسلوك شرعه نبهنا علمنا سبحانه بالقلم فضلا ومنا منه ما لم نعلم وخصنا بأفضل الأديان وسنة الغراء والقرآن وكم له من نعمة علينا ومنة أوصلها إلينا فشكر دائما له على ما أولاه لا نحصي له أنعاما شكرا يكون سبب المزيد لعبده من فضله المديد ثم صلاته مع التسليم على النبي الرؤوف الرحيم محمد وآله الأطهار وصحبه الأفاضل الأبرار وتابعيهم, بالاستق... وتابعيهم بالاستقامة على سبيلهم إلى القيامة وبعد فالعلم عظيم الجدوى لا سيما الفقه أساس التقوى مركا وحا الشيخ يقول وحا إليها راجي عفو ربه العلي إلهي سي سريي عفو جيسا أطان كي رجينا وحا إليها وهو أبو بكر سري... سريل الأهدل نيك الله يدهدو إياني وحا إليها الحمد لله أيو إليه ومركا الرسالة انتهى الضنبور maquulu lqowlkaasun bay noqonaysaa waa risaaladoo dhan waa mafcuulo bihi markaa ilan jumlada had iyo jeer maquulu lqowlka ahay waa fii maxali nasbin mafcuulo bihi unbay noqotaa marka waxa uu leeyahay waxaan rajaynayaa buuhi ilaaha caliga ahee sarreeya cafiskiisa ayaan rajaynayaa cafiskiisa cafiskuna waxa weeye maxwul jariima wasafuxuhaa wa zawaalu ahariha iyada oo ilaahay uu masaxo dunuubka oo qofka uu ka dhaafo kaasuu noqonayaa cafiska rabbigana marka la ega xagga luqada waxa uu kollay noqdaa macnayaal dhowra isagoo bimacnaa sayida ayuu soo arooraa inta badan isagoo dee wuxuuna la isticmaalaa un mudaafa marka makhluuqa loo isticmaalayo mutlaq isagoo ah oon waxu idaafaysnayn ama wax ku qaydayn haddii la isticmaalo ilaahay buu ku gooniya macnayaashiisa waxaa ka mid a marka makhluuqa loo isticmaalayo isagoo bimacnaa sayida udkurnii cinda rabbika samahayn aayadda laga yaabaa inuu khaladaad leeyahay udkurnii cinda rabbika bay daahayd nebi yuusuf markii uu hadlayay marka udkurnii canhu rabbik maynaan arag halad madbaci weegi macnayaasha rabbi loo isticmaalo saaxib baa isaguna ka mid a ka qowlihi tacaala xikaayatan can yuusuf sala allahu alayhi sala allahu calaa nabiyina wacalayhi wasalam qaala macaada allah inahu rabbii axsana mahwaay markaa waa saaxiibii bay ka dhigan tahay rabbigu bimacna almowlaana wuu noqdaa xagga luqada xadiid baa nebigu waxa uu ku yihi sala allahu calayhi wasalam wa anta lidal amatu rabbatahaa riwaayooyinka qaarkoodna wa anta lidal amatu rabbahaa ayay ahayd macnaheeduna waa mowlaaha aw mowlaataha bimacna almuslixna waa noqdaa lishay walmurabbii lah wa huwa abuu bakr sulayl lahdal ninka ahda la yidhaahdo inankiisii weeye oo sulayl waa ibnigiisii unbay ka dhiganta markaa kunyat lmu'alif weeye abubakar kunyadaasina wahiyasmu waa isla magaciisii un oo waa kan toban qaybood ku dhiga kitaabkiisan alfiyat suyuudi la yidhaahdo sheekhaa suyuudi toban qaybood buu ku dhigaa qof kunyo keliya leh oo aan ismi lahayn qof ismi keliya leh oo aan kunyo lahayn qof kunyada laftigeeduba magacay u tahay oo caanuun ku aba kunyadiisaa markaa wahiya smuhu wey sulaylna macnaheedu waxa weeyaan assulayl wاlnajlu wاlfarcu wاlwaladu waa bimacna alibni un intoo dhami ahdal waxa uu noqonayaa ninkaa isaga uu ku tilmaamay isaguna inuu yahay asayid اlakmal waliy اllahi tacaala cali bnu camr alahdal oo sheekha markaa isaguna inankiisiiya mualifka isaga waxaa la yidhaahdaa asayid alcallaama alfahaam ashaacir annaafir du tasaaniif aljaliila axmed ibnu cabdillaahi maqbuul almashhuur bisacd waktiga uu dhashay waxaa sagaal boqol iyo afar iyo sideetankii waktigu geeriyoodayna kun iyo shan iyo soddonkii ba ahayd kun iyo shan iyo soddonkii markaa shaygii uu ku dhawaaqayay buu sheegay sheekhu dabeedna waxau ihi alxamdu lilaah mahad ilaahay baa leh aladii ilaahaasoo faqahanaa fiqigana baray walisuluuki sharcihi sharcigiisa gelidda aanu dhexdiisa gallee sharciga aanu fahamnaynu wada qaadannana nabahanaa nagu baraarujiyey ilaahaasaa mahad leh ilaaha mahadda lihi waxa weeye ilaaha fiqigana baray khayrkiisana nala doonay ee naga dhigay kuwa xadiidkaas soo gelaya man yuriid illaahu bihi khayran yufaqihu fi ddiin qofka ilaahay khayr kaamila uu la doonay ku qaydaa ilaan wixii aan fiqi lahayn bilaa khayr ma ahee waa khayrka kaamila qofka uu markaa la doono ayuu ilaahay fahamsiiyaa markaa sharciga gelidda aanu gallo ee udkhuluu fi silmi kaafa aanu ku sifoowno ilaa ayuu ilaahay nagu baraarujiyey markaa la imaatinkan bisinka uu la yimi sheekhu waxa ay tahay kitaabka qur-aanka ah oo uu ku dayanayo maxaa yeelay kitaabkii qur-aanka ahaa ayaa waxa uu koobsaday bisinkii iyo xamdigii labadaba uu koobsaday bismi illaahi araxmaani araxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin labadiiba uu koobsaday waxaa kaloo uu ku camalfalayaa kullu amrin dii baalin ay xaalin yuhtamu bihi laa yubda'u fiihi bibismi illaahi araxmaani araxiim fa huwa aqdacu ay maqduucu lbaraka xadiid xasana ayay ku tilmaamaan takhriijkiisa markay kuwa kale sheegayaan riwaayo kale waxay ahayd kullu kalaamin laa yubda'u fiihi bilxamdi lilaah fa huwa ajdamu sida judaamkuu qofka u googooyay u go-dan tahay markaas kalaamkaasi ayuu go-anya riwaayo kale waxay ahayd kullu amrin laa yuftataxu fiihi bidikri illaahi fa huwa abtar markaa dikriguna dee bisinkii iyo xamdigiibuu caam yeelaya idan markaa xadiidkaana wuu ku camal falayaa kitaabkaa qur'aankaana waa ku dayanayaa ila ilaahay baa waxau ihi takhaluq nebigaa waxau ihi calayhi salaatu wasalaam takhalluqu biakhlaaq illah haddaba haddii labadaa riwaayo ay sheegeen xamdiga bilowgiisa iyo bisanka bilowgiisa waxaa lagu kala rajaxayaa bilowgana xaqiiqi iyo idaafi leh bilow rasmiya waxba ka horeyn oo xaqiiqiya iyo bilow idaafiya oo maa yas maa yaqacu amaama almaqsuudi wain sabaqahu shayun ayaa la yidhaha alibtidaau lidaafi marka ibtidaha xaqiiqigaayna waa kaa bisinka ibtidaha idaafigiina waa kaa xamdiga marka xamdigaasina carabka iyo qalbiga iyo xubnaaba uu noqonayaa sida ninkaa shaacirkii u yidhi afaadatkum alnacmaau minii halaaa yadii wa lisaanii waadamiiru lmuxajaba saddexdaba carabkayga gacantayda iyo carabkayga iyo damiirka markaas qalbiga callamanaa waxa uuna baray subxaanahu xuma ka hufnaa ilaahay bilqalam qalimku wax nagu bara ilaahay fadlan liajli lfadl dheeraad iyo wamanan minhu galladaysi xaggiisa ka ahaaday maabuuna baray lam naclam aanaan ogeyn ilaahay wuxuuna baray oo qalinkaa unagu baray oo aanu qoraynaa oo dabeetana sidaa aanu ciddaanu doonayno ugu sii gudbinaynaa qalinka ila ilaahay baa waxau ihi alladii callama bilqalam waa nicmooyinka ilaahay iqra' bismi rabbika aladii khalaq khalaqa alinsaana min calaq iqra' warabuka alakram alladii callama bilqalam callama bilqalam sidaa awgeed baa cilmiga wixii aad doonaysa inaad cid kale u reebto ama markaas dhaxalba uu noqdo ama wixii aad doonayso cid kale inaad fahamsiiso qoraal baad ku samaynaysa wixii aad ka baqaysa inuu kaa baxsado cilmiga waad qoraysa sida ninkaas shaacirka ayba uu lahaa